dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkan idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wareysida oo xilli kasta doon kale aad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbigegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa xad isnay soo gelayso taarikhda ay ku aastaysan tahay lixda bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha barnaamijkan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa caawa soo saartay habraaca doorashooyinka ee baarlamaanka maamulka jubbaland waxaa faahfaahin ku saabsan barnaamijkan caawa ku dhegaysa doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona xisbiga himilo qaran oo hogaansho madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa dacwad ka dhanaa xukuumadda xasan cali qirash u gudbiyey maxkamadda sare ee waddanka waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yeel war-saxaafiyad uu soo saaray xisbiga himilo qaran waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidamada jabuuti qaybta ka howlgalka midowda afrika amisom ayaa maanta la wareegay dhammaan xarumihii maamulka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan faahfaahin ku saabsan ayaa caawa barnaamijkan ku dhegaysta doontiin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in diyaaradda ka degtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay halis xoogan waddanka u horseeday madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay inu cafis u fidiyey jamhadda kornal care kornal care wuu ku gacansaray go'aankaasi waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland iyo saraakiil ciidan ayaa maanta waxaa la horgeeyey maxkamadda gobolka bandir waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa mooshin ka gudbiyey guddoonka baarlamaanka maamulkaasi waxyaabaha ay ku haystaan faahfaahin ku saabsan ayaa caawa barnaamijka ku dhagaysa doontiin sidoo kale barnaamijka ku dhagaysa doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka wax ku dhagaysa doontiin heystaan
amad magac wasiir mudana u sidiyo haddaad mudane tahay maamula xafiis amaad mudane tahay madaxweyne qaran xilkuwa isku mide maamuusku gudo haddii kala mirsaceed dawac macal bartiyo sida muhani weer malab soo durduri
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifa ee barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada wareysiyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay
kulan wanaagsan ayaan adilana saaxiibyeel kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimadaha muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dibshusinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay qorshaha soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad iyo doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland sannada labaatan toban iyo sagaal warqadda ka soo baxda xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye ee looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ee maamulka jubbaland ayaa u qornay sida tan khilaafka siyaasadeed oo la xiriira sixitaanka liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah xulista baarlamaanka labaad iyo doorashada madaxtinee maamulka jubbaland oo leyntooda ay soo socotay ilaa lix xilbood ee lasoo dhaafay labaiy labaatanka bisha agost ee sanadkan kusoo gabagabooda fashil ka dhashay afduub iyo masuqmaasuq cad oo lagu sameeyey hanaankii iyo habraaci doorashooyinka ee dastuuriga ah qeexayay iyadoo la abuuray gudda hareer iyo habraac dhammaantood baalmarsan dastuurka federaalk iyo midka maamulka jubbaland si maamulka hore xilligiis u dhammaaday uu mar kale ugu soo laabtay talada maamulka jubbaland kadib markii lagu guuldaraystay dadaalo isdabajoog ah ay geliyeen dowladda federaalka iyo beesha caalamka odayaasha dhaqanka iyo musharixiinta kale in doorashada ay noqoto mid xor iyo xalaal ah loona sameyahay loona dhan yahay ayaa ugu dambeyntii keentay in musharixiinta kale in in badan oodi dhaqameedkii beelaha ka mid ahaa ay samaystaan hanaan doorasho oo hor leh oo mid waliba si gooni ah ugu adeegaya danahooda gaarka tani waxay dhalisay in maamulka jubbaland ay yeelato dhowr baarlamaan iyo dhowr madaxweyneyaal oo ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidaas daraaddeed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta dowladda federaalka soomaaliya waxay caddaysay inaysan aqoonsanan gebi ahaanba habraaca loo maray iyo natiijadii ka soo baxday doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee dowladda federaalka soomaaliya waxay si aan shaka u jirin u caddaysay in muhiim ay tahay in la raacaa qodobada asaasiga ah ee horey usoo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka kuwaasi ay ka mid yihiin xaqiijinta liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga dhaqangelinta habraaca saxda ah ee xulista baarlamaanka labaad ee jubbaland iyo dhaqangelinta habraaca saxda ah ee doorashooyinka madaxtine ee maamulka jubbaland golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa labaatan sagaalka bisha agost ee sanadkan waxay go-aamiyeen in natiijada doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxna ee isbabar socday ee ka dhacay maamulka jubbaland dhammaantood ahayiin kuwa wax kama jiraana ayadoo la tix raacaya warbixinada iyo go-aanada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee horey u gaartay guluhu wuxuu wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee dowladda federaalk soomaaliya ku wargeliyey inay soo diyaariso habraaca loo wajahayo sida maamulka jubbaland ay uga qabsoomi lahayd doorasho dahafuran oo lagu wada qanacsan yahay ayna korjoogto ay ka yihiin xubno ka socda dowladda federaalka beesha caalamka si shacabka reer jubbaland ay u helaan baarlamaan iyo hoggaan horsiidi karaa jawo ku dheehan xasilooni ammaan cadaalad una fidin karaa juwan nabdoon oo ka howlgala deegaanada maamulka jubbaland haddaba ayadaa la tir raacaya go-aankii golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya ee soo baxay labaatan sagaalkii bisha agost ee sanadkani kaas oo lagu nasaqiyey natiijadii ka soo baxay doorashooyinkii labaiy labaatanka bishan agosto ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee dowladda federaalk soomaaliya waxay soo saartay daraasad lagu qiimeynayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkaasi saameynta bulshada ku yeelatay iyo sida xal loogu heli lahaa waxaa soo baxday inay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo aada u baahsan oo saamaysa qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulka jubbaland wasaaradda marka ay daraasad ay samaysay kadib waxay diyaarisay qorshaha hawl faahfaahsan oo qeexaysa habraaca hanaan doorasho xor iyo xalaal ah kaasoo diiradda saarayo in dadka reer jubbaland ay helaan fursad ay ku samaystaan maamul loo wada dhan yahay oo ka wada shaqeeya horumarinta deegaanada maamulka jubbaland abuuraya kalsooni lagu qabi karo xulitaanka baarlamaanka labaad iyo natiijada doorashada ee madaxtinii maamulka jubbaland laba kow xaaridda howlaha loo dhan yahay in la qabto soo xaqiijinta qabsoomidda doorashada madaxtinii maamulka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha kale ee xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adaha caalamiga ah waxay isku soo dubaridaysaa howlgalyo mashaariic wax laga qabanayo baahida asaasiga ah oo deg deg ah ee bulshada haysta taasoo si weyn u xoojinaysa kalsoonida shacabka ku nool deegaanada jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha waxay baartana ku sabay doontaa qalaadkii dhacay si loogu isticmaalo cashir lagaga hortegayo in qalaad kale uu mar kale dib usoo laabto si looga fogaado in lagu duulo ujeedada dhabta ah ee ah in maamulka jubbaland laga caawiyo inay helaan maamul ay ku qanacsan yihiin iyo khilaaf mar kale ka dhasha arrimaha doorashooyinka maamulka jubbaland oo horseeda dib udhac ku yimaada fulinta qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya shan cid kasta oo si howlakac ah iyo horistaag ku samaysa qorshaha doorashooyinka maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya qorshe cad ayay ka qaad doontaa ayaa lagu yihi warqada ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisinta ee dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeyn war-saxaafiyeedkan kasoo baxay xafiiska wasiirka wasaarta arrimaha gudaha federaalka dibsinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi markuu golahu u ansixiyo qaybi qoraalkani ayay wasaaradda arrimaha gudaha waxay la wada doontaa beesha caalamka si ay taladooda farsamo uga dhiibtaan dhaqlaana ugu taageeraan si qorshahana u noqdo mid mirdhal ah oo hela taageerayaasha caalamka sidaas ayuu u qornaa warada kasoo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya kaas oo lagu hadlayay arrimaha doorashooyinka ee maamulka jubbaland oo khilaaf meesha ugu xumaa taagan iminka la dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya ma jirto wax waroo kasoo baxay maamulka jubbaland oo ku aadan war-saxaafiyad kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu hadlayay arrimaha doorashooyinka maamulka jubbaland wixii waraa kusoo korra saaxiib il wax ku dhegeysa doontiin wararkeeni barnaamijya dambe ee soo socda dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
kulan wanaagsan ayaana dilaan saaxiibyal barnaamijka xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa radio cdadana waxaad nagala socotaan xisbiga hamle qaran oo hogaashimo madaxweyne dowladda kuumeel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta waxay shaaciyeen in dacwad ka dhan ah laanta fulinta ee dowladda federaalk soomaaliya u gudbiyeen maxkamadda sare ee waddanka senator iyaas cali xasan oo ka mid a golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasna ah xogayaha warfinta ee xisbiga hamle qaran oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa sheegay in dacwaddaasi ay la xiriirto xayiraaddii dhowaan la saaray madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ahayd sheekh sharaaf sheekh axmed sidaad la socotaan kii bishii sebtembar wafdi ka tirsan xisbiga eh, himilo qaran oo uu hogaaminayay eh, madaxweynihii hore shariif sheekh axmed eh, xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan suleybaan maxamuud xaashi iyo xubno kaleed eh, oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa ishor istaag aan sharciga waafaqsanayn lagu sameeyey eh, diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada kismaayo haddaba iyadoo laga duulaayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed dhowrista saraynta sharciga dalkeena u yaalla xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin eh, madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay oo eh, waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado eh, laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaaga ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne shariif sheekh axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda kumeel gaarka ah ee gobolka ee, ee, maamul goboleedka jubbaland kismaayo arrintaas oo aan u aragno xukumasho shuruucda dalkeena u yaalla gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka tobanaad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka koow iyo labaatanaad oo ka hadlaya xorriyadda isu socodka eh, iyo degitaanka qodobka soddon iyo saddexaad oo ka hadlaya go'aanada maamulka qodobka toddobaatanaad oo ka hadlaya xasaanaadda xildhibaano gebogebo xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh eh, in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri waayahay kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal barnaamijka xulusta warasida ayaad degeysanaysaan radio cadana waad nagala socotaan xildhibaan daar aamin jiis oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si kol wuxuu uga hadlay safarkii magaalada kismaayo ay ku tageen madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed xildhibaan daar aamin jiis oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxauu sheegay in diyaaradaasi aysan sharci ku tagin magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna halkaas ay geystay wafdi uu hogaaminayay madaxweynihi hore ee koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweynihi hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen gelood xildhibaan daar amiin jos oo wariyaasha maanta kula hadlay magaalada caasimada muqdisho wuxuu intaas ku daray in diyaaradaasi ay ahayd mid khatar gelin karta amniga dalka islamarkaasna aysan warqad ka haysiin maamulka hawada soomaaliya sida aad la socotiin baada saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta shalay waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada kismaayo ugu degay diyaarad sida wafuud sida la sheegay anigu wafdi waxaan u aqaanaa kii marka ugu horreysa brotocool leh kii marka ugu horreysaba leh muxuu ahaay amnigiisa uu sugan yahay dad doonaya suicide political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaaladii kismaayo diyaarad oo red of ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo khatar gelin karto hawada soomaaliya sababtoo diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo wax haga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo mafikationka intaba laga dhumin karo oo khatar dhimasho ay ka imaan karto oo ay diyaarado kale ku dhici karaan waayo hawadan aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaay halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan toban iyo labo ilaa iyo iyo iyo iyo labaatan diyaaradood ayaa marta muxuu ahaay hawadeenna sekinkii daqiiqadii saacaddii marba tire intaas la eg ayaa marta marka hawo intaasoo diyaarada ay marayiin oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin adigoo aan aan muxuu ahaay amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin mxuukawo ka qabin muxuu ahay amar ka haysanin adiga oo muxuu ahay dowladdii muxuu ahay dalkaas ka jirtay ogolaashadeedii aan la og yahay inaan aan muxuu ahay laga hadlay oo la yidhi diyaarad aanan soo muqdisho soo caga dhigan ma tegi kartid khatarta ay diyaaraddaas gashay iyo dadka ay wadayba khatarta ay galeen iyo hawada dalka khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa khayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma lah waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo meeqaa saacaddi meeqaa diyaaradood oo rakaaba oo boqolaal dad sida ee hawadeena wada diyaarad aan raalli laga ahayn haddii oo hawada laga xirto bas oo muxuu ahay saadaashii laga dasado bas meeqaa diyaaradood ku dhici kartaa allah subxaanahu watacaala ayaa dalkeena shalayto badbaadiyey waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiisa lagu soo qaaday ayaan u aragnaa arrintaas waxaan rabnaa dowladda federaalka ah si deg deg ah baarlamaanka soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dowladda iyo muxuu ahay golaha badbaadada iyo midnimada soomaaliyeed ee jubbooyinka waa inay si deg deg ay warku siisaa oo ayna weliba si faahfaahsan war ugu helnaa waayo muxuu ahay khatar intaas kaba weyn oo looga kagsan kara ma laha insha allah shacabka jubbooyinka kaasata magaalada kismaayo muddo badan ay sabraayeen sabarkii wuu ka dhammaaday runtii sida annagaba isnooga dhammaaday laakiin waxaan leeyahay ilaahay rajadiisa lagama quusto aad iyo aad bay fafaalaha rajada u fiican yihiin culayska iyo iyo gumaysiga ladinku haayo ee ladiin soo tarxiilayo ee deegaankiina la rabo in ladiinka barakaciyo insha allah waa idinka soo gaaraynaa inaad gagsatiina oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiinna u ahaada mid ilaahay agtiisa aad ku raaligaraynayseen ad u ahaado waayo qofka ilaahay raaligareeya ayuu ilaahayna raaligareeya marka shacabka jubbooyinka inay sabraan oo ay waxyaabaha ay samaynayiin dadka kayru mas-uulnimada caadaysanaya oo sharci darrada caadaysanaya waxyaabaha ay samaynayiin inayna sii caragelin ayaan ka codsanaynaa insha allah xeer ilaalinta dalka dalka dembiyaa ka dhacay dalkan dembiyaa ka dhacay diyaarad khayrul sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaaye hawadeennii kusoo xadgudubtay hawadeenna inta ummado ah ee ee muxuu ahay ku safraya hawadeenna khatar gelisay beesha caalamka ma aha soomaali kaliya waxa la- la- la qalqalgeliyey dhammaan beesha caalamka waa la qalqalgeliyey imise mas-uul imisaa diyaaradood oo oo rayid ah oo hawadeena ku safraysa dadka ay wado oo nuucyo kala duwanna oo een, muxuu ahaay u baahan badbaado hawadeena hadday wax ku noqdaan een, soomaaliya hawadeeda ayaa ceeboobi laheyd marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arrintaas inay kasoo sameeyaan sharci kas- ay ka dhigaan ee ayna geeyaan dadkii mas-uuliyaddaas qaadan lahaa diyaaraddaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay inay si toosa ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha allah Een, aad iyo aad baad u mahadsantihiin diyaaradda shalay tagtay ilaa iyo hadda way fadhisaa waxaaba laga yaabaaba diyaarad ee, een, een, muxuu ahay qaraab aheed oo oo aan aan jadwalka iyo caymiska iyo waxoo dhan laga saaray inay aheyd Een, oo haddana ayba ka cilaadayaa laga yaabaa hadday kacdana waan arkaynaa laakiin ee, feejignaan dheeraada ay dowladda soomaaliya inta aan ognahay aniga aan kolley xildhibaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ay ka samaysay arrintaas iyadaa inayna khatar kale ayna gelin Een, amisom amisom ee, dowladda ee, federaalka waxay ka caawinaysaa amniga shalay waxaa lagu si cad loogu soo xadgudbay amnigii dowladda een, een, muxuu ahay dowladaha ciidamada een, een, nacaawiya ee amisom arrintaas waa inay si cad ay iyagana ay tala bixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ilaan hawada soomaaliya iyo beriga soomaaliya isku sharci waa kala sharci maaha beriga ha- haddii aad aad shabaab la dagaalamaysa diyaarad si intaasoo qalqi ah oo hawadayna iyo muxuu ahay ku safraaya een, diyaaraddii qalqalgelisay shabaab waa nooga daran tahay annaga shabaab waa nooga daran tahay marka amisom shaqadaas ayadaa waa inay qabsataa oo muxuu ahay dowladda kala shaqaysaa ilaa hawada Een, ugu dambayn mas-uuliyiinta ee, muxuu ahay een, shalay diyaaraddaas ku safray ee la yaqaan waxaan leeyahay idankana lafihiina khataraad geliseen dalkiinana khiyaano qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharciga u soo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u daal dalkana aad aad aad muxuu ahaa ee, m- ee, cadow idinka aad kusoo aad kusoo hogaamisiin oo waxyeelaynin ugu dambayn xildhibaanada shalay tegay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaan kii dalkiisa u naxa ee, wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisii khatarta aan sheegaya ee hawadeenna ee intaasoo macaaq- ee, shacab ah iyo intaasoo mas-uuliyiina ay ku safrayso shalay diyaarad koorlaay ah koorlaay waxaa la yidhahdaa hasha geela markii koorta lagu xidho dhawaqeeda la maqlaay dhaydhaydhaydhaydhay aad tiraahdaa koorlaay waxaa la yidhahdaa hasha aan koor lahayn oo aan haba yaraatee aan wax laga dhagaysanayo aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito een, ku soo hogaamiyey dalkan ee ee, qalqiga ku safraaya hawadeenna intaasoo een, mas-uuliyad darre ah xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha allahu arrintaas iyadaa waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ee ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah oo soomaaliyeed intuu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin ee muxuu ahaay ee kaligeed iska duulayso mas-uuliyad darrada ay leedahay ha ku xisaabiya xildhibaankii oo isaga matalayay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas-uuliyad darradaas inaan lagu noqonin mas-uuliyad darradaas inaan lagu noqonin in la ilaaliyo sharciga dalka u degan in dalkan aanan ceeb loo soo jeedin waayo waxaa lagu doortay dalkan inaad ceebtiisa asturto in dalkan aad matalaad dhaba u noqoto in shacabka ku nool matalaad aad u noqoto ciidda iyo hawadiisa aad matalaad u noqoto ee ma aha inaad diyaarad koorlaay ah oo muxuu ahay tahriib ah ayaad hawada soo geliso ee intaasoo hawadeenna ma- oo een, eh, ummad ah oo ku safraysa aad khatar gelisaa sax ma aha marka xildhibaano oo xaal qaadadii ee reer juuqlaaba heestii ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha allah sharafta xildhibaannimadana meel ugu dhici maysiino insha allah baarlamaanka markii la furana waa ladinla xisaabtamaya waan ladin ogyahay xataa haddaad kaamarada ka dhuumataan shalay xildhibaano waxaan arkaya kaamarada ka dhuumanaya markay diyaaradda ka dagaayeen haddii aad kaamarada ka dhuumataan xataa waa ladin ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay ee, istiqaaliye dadkan sharaf ayuu leeyahay dooni mayno sharaftayna iyo xoriyadayna iyo muxuu ahaa istiqaalada dalkayna in meel looga dhaco dooni mayno aad iyo aad baad umahadsantihiin qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa gudoomiyaha xisbiga isbaddoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku guuldareystay joojinta diyaaraddii maalinta shalay ka degtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna sheegay arrintaasi dhowaan dacwad ay ka gudbi doona uma arka anugu muhiimaddu inay tahay dad yimid iyo dad u sii socday iyo kuwa ka soo socday waxaasoo dhan wax macnaha ma samaynayaan muhiimadda rasmigaa ee taalla dhulka waxaa weeyaan sharci darrada fawdada qaska afduubka dhibaataynka dilka barakicinta waxaan rabaa inaan xoogga saaro masaafurinayo dad la dilay allah u naxariistee marxuumkii maalindhowda halkan lagu aasay oo dhimanaya dad la xiray oo xabsiga guryahooda lagala baxayo afar iyo toban qof miyaa mise toban iyo dhowr qof baa shalay riboodkoodana la soo gaarsiiyey oo la xihay oy culimo ku jiraan oo odayaal ku jiraan oy dhallinyaro ku jiraan baa guryahooda lagala baxay askartii iyo maleeshiyaadkii meesha joogay dadkii ciidamadii meesha joogay intay u adkaysan waayeen ayaa qaybo weyn oo ka mid ah ee ay fakadeen oy baxsadeen oy shabaab calooshooda galeen markaase halkaa lagu xasuuqay yaa qaadaya mas-uuliyaddooda dareenka dadkaas ayaan annagu u taagannahay dareenka dadkaas rafaadsan ee dhibaataysan ayaan u taagannahay oon calaamad u nahay kana daali mayno inaan halgankooda wadno ilaa aan natiijada ka keenno insha allah waxaan dhegaysanayay maalmahan oo dhan arkayey dad madax ah oo mas-uuliyiin oo waddankan xilal kala duwan ka soo qabtay oo aad iyo aad aad mooddo inay moogtahay hamuun ugu qabaan meeshaas aan ka hadlayna ee noocaa u taalla oo u socdo weliba caleemasaar walaalayaalow caqligu haddii uu aadanuhu ka gadmado oo uu caqligu shaqayn waayo waxa soo haray waxay noqonaysaa wax kale qaar aan weydiiyo odayaasha ka mid oon idhi maxaa intaasoo dhiba ugu maraysaan ile ways ogtihiin annana waa ognahay dadkao dhanna adinku xitaa waa ogtihiin inaanay kismaayo doorasho ka dhicin oo axmed madoobe meesha waxa uu la jooga aanay sharci doorasho ahayn waxaa la yidhi waxaan ka soo horjeedaa dowladda federaalka iyo farmaajo iyo waa ku xumayn wax intaa dhaafsiisan maaha qof kasta wuu qirayaa dulmiga meesha ka jira oon annagu diidannahay annagu dadka deegaanka shacabka deegaanka iyo mas-uuliyiintiisi baan nahay dowladda federaalka waa taas halkaanay joogtaa xildhibaan weeye madax kale weeye adeer waa mucaaradi kartaa sharciga iyo dastuurka waddanka ayaga waa dimuqraadi waa xorriyad qofka raba inuu dowladdan mucaarada boqol iimeod oo lagu mucaaradi karay leedahay adeer mucaarad yaa ku diiday laakiin xaggeed ka bilaabaysaa ilaahay furaha markuu kaa luminayo shanqadhiisa ku maqashiin maayo furihii oo lumay unbaa raadinaysaa markii caadigahna furaha waa shanqar iyo qaylo badan yahay waxaad u malaysaa dad badan oo ixtiraam iyo qadarin nagu lahaa arrintan kismaayo ay u fakfakanayaan ee laga celin laayahay inay tahay meeshuu furaha kaga lumay sababtoy tahay adduunyada taariikhda ma soo marin cid dulmi samaysa ama dulmi gacan siisoo u gargaarta oo ka liimaato ka macaashta weli lama arag waxaan la arag ninkii raadiyo wixii la arki jiray buu arkayaa marka waxaan leeyahay oon igu baaqayaa soomaali oo dhan oo dawladda ugu baaqayaa oon cid kastoo damiirkooda wax uun dareenna ku jira ugu baaqayaa kismaayo dad soomaaliyeed baa lagu xasuuqayaa dad soomaaliyeed baa afduub iyo madax furasho loogu haystaa ciil iyo cadho darteed bay la fakadeen oo shabaab madaxyadooda inta la guray waad maqasheen baan u malaynaya madaxii inta laga jaray ayaa madaxoodii la geeyey jamaam sababta loo ay dadkaas u fakadeen maxay tahay waa dhibaatada iyo mushkiladda kismaayo ka haystoon laga aamus karin halkaas waxaa noocaasa dadka dabaaldeg iyo uu ka soo samaynaya caleemasaar ma garanin anugu dareenka noocaasa meesha uu uu higsanaya iyo mustaqbalka uu doonayo waxaa la yidhaahdaa baadida ama ammaanada hadday qofka agtiisa ku raagto wuxuu u qaataa inuu asagu leeyahay jubbaland iyo kismaayo ninkaa odaygaa gacantiisay ku raagtay inta xoog ku qabsaday isagu ma laha mana ka naxayo hadduu leeyahay oo dareenka iyo uu uu deegaan noqon lahaa oo lahaan lahaa wuu u nixi lahaa xoogaa yaroo waxaa lagu laga dareemi lahaa jiidhnax ah inuu marba cadow iyo shisheeye kaashado oo dadka lagu xasuuqo waa habdhaqan qof aan ka naxaynin deegaanka iyo dadka baadida ku raagtay ee u qaatay odagu inuu leeyahay waxaa hadda calaamadaheedii ay socdaan oo raadkeeda aan ku raad joognaa inuusan lahayn in la buruufgareeyo waxaan rabaa dadka deegaanka jooga ee dhulka dhibaatadu ka taagan tahay jooga inaan tacsi u diro uga tacsiyeeyo naftayada iyo tiinaba iyo guudaha soomaaliyeed inta dhimatay ee maalin walba dhimata xabsiyada inta ku jirta ee la xirxiray inta carartay ee duurka ku jirta ee go'doonsan ilaa hadda meelay jaani cirib dhigeen la la'yahay kuwa ciilka iyo cuqdadda ku dhaxaysa magaalada dhexdeeda ku sabra wax yar baa dhiman ilaahay idankiis wakhti aan fogayn kismaayo waa lagu kala bixi doonaa iyo jubbaland oo dhan maamul sax ah oo soomaali wada leedahay oo caddaalad ku dhisan oo xuquuqaha dadka iyo dareenkooda ilaaliya oo boogihii iyo dhibaatooyinkii dadkaasoo dhan ee soomaaliyada meesha jooga la gaarsiiyey dhaya ayaan rajaynaynaa inuu ka ka samaysmo wakhti aan fogeyn waxaa weeyaan dhaqdhaqaaq iyo kacdoon xoog badan baa ka socda xogta aan dalkii aan ka hayna deegaankii weligeed lama sheegin dad dhiidhiya oo ka dhiidhiya xumaan iyo cadaalad darre iyo dulmi oo ku khasaara مليون هدي دمتو انت سو هدي باشرفكم نولان اذا الشعب اراد يوما الحياه فلا يست... فلا بد ان يستجيب القدر هدي ددكم مالن دونان اني نولل فيعان كو نولادان waa inay qadarta ogolaadaan dhimashada ogolaadaan xabsiga ogolaadaan ogolaadaan wax kasta oo soo gaara naftooda iyo maalkoodaba soo gaara sababtooy tahay waa inay iska beddelaan dhibaatada ay ku jiraan sidaas darteed waxaan ku baaqaynaa dadka kacdoonsan iyo dadka gadoodsan ee ka dhiidhayaya waxyaabaha maanta kismaayo iyo ku haysta jubbaland dhexdeeda ha ka cabsanina dilka ha ka cabsanina cagajuglaynta ha ka cabsanina xabsiga bani aadan baad u tihiin waa laydin abuuray laakiin gobonnimo xumo iyo gunnimo marna lama qaato dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa waddanku dowlad kale ma leh idinkaa u ah dadka loo dhiibay ammaanada iyo mas-uuliyadda inaad dalkaas guud ahaantiis xuduudihiisa gees ilaa gees la ilaaliyo inta tabartu ay tahay laakiin waxaa ii muuqanaysa farsamooyinka iyo habka iyo nooca wax u socdaan iyada laftigeeda in su'aalo laga keeni karo aan wax ka qabno waxbaan ka qabnaa ma aragno ma aragno dareenku siduu ahaa inta ay dhibaatadu la eg tahay iyo mashaakilka meesha yaallay iyo ka jawaabistiisa iyo taladiisa iyo muuqaalkiisa nooma muuqdo sidanna ma aha si ay wax ku sii socon karayaan marka arrimahaas su'aalaan ka keeni doonaa dadyo qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga la iskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa maanta wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu cafiyey dhammaan ciidamadii ka goostay maamulka somalilan ee la socday kornel care oo u goostay dhinaca maamulka puntland madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi sidoo kale waxauu sheegay in cafinta kornel care looga baahan yahay inuu raaca shakhsiyaad isagoona xusay in ciidanka iyo saraakiishaasi ay dhowaan ku soo biiri doonaan maamulka somalilan ceelaf weyn shalay way yimaadeen laba hir arrintaa ceelaf weyn waa dhibaato qaran ku taala somalilan ilaa sideed iyo labaatan sano dhibaato kasta iyada xalilatay waa ku faani jirta kuwa ka oondhan xalin oo fara badan dee talada marka ilaahay aqbalun baa la ayuunbay dee dhacdaan nina waxa maakrini dhinacna waxa maakrini waa huba nin walba weynii bay soo guurgalinahay laakiin maanta rajo badan iyo idiilo badan baa ka muuqata waynu wada hintanayna reer ceraf waxaan leeyahay shalayna waa eh laba hal baa u aasaasii saan u aqaano nabadda in loo helo ilmaa reer haddaydaan kala samrin oo afar sano wixii dhintoo tiradoodu ognahay iyo wixii xoolo burburay iyo wixii aad tirsantay ee lagu gaarsiiyey qabkaaga iyo roodkanta oo haddaad samri weydo oy noqon weydo waryaaraheen wixii hore dhammaade daad xaggaana u turdaantaana qaawa hambadana nabadgelna haddaynu ka duuli weyno oo aa magta iyo aarsiga aan laga bogsanin waxba inoo xidhi maayo odaygu waa xidhi dowladdu waa xidhi culimmadu waa xidhi war laakiin haddii qofka masiixata aana gaadhin aabbaha uu dhintay soo noolaan maayo ee aabba kale haddii mid kale ha awoodayn walaalkaa uu dhintay walaal kale hadili waxba kaaga hagi maayo kaa noolbaa ku taraya haddaynu gaari weyno oo aan wixii dhacay laga samrin oonay laba reer taa hoosta ka xariiqin inma bogsan mayso waana wixii mar badan nagu dhacay nin waayeela oo caalin ah oo reer buuxa oo maalmo kitaab la marinayo oo kitaabkii ka daacada oo inankii u tirlaan kaga baxay oo fidma kala abuuro waa mar subxaanallah may dhici jirin ninkan geedka waxaa loo diraa inuu dadka aabahood yahay reerka uu ka wakiilkiya marka inankii haddii aabbihii uu diro aabbihii dhaariyey oo haddana kaga baxay dee waa shaydaan inan maaha ma laga tishada marka waxaan leeyahay labadaa ay xaajadu dhex taada war haddaan la samrin oo la isu tirsada dhaawac iyo dhimasho oo taata ha la tiriyo ha laga gar qaado ilmaa reer noo socon mayso toban tusaalaa jira labaatankii sane u dambeeyey kii daroor baa ugu dambeeyey boqolaal ka horreeyey banu soo maray oo lagu dhintay oo intaa iyo intaas ku dhimatay oo intaasoo daarood ku duntay kii qayaadiiyo barasabaa ka horreeyey boqolaal kii sheekh lagu qabtay baa ka horreeyey magaalooyinka dhibo ku dubeen midba maynaaro wixii daadkaana daadtoo qaada kaanaha dhaga xaray dhaga caawa aan asaaso reer ceelafin halkaasay taala halkaa haddii aad ka qaadi weydaan waynu galay oo waynu gallay oo waa nabar nagu yaalla oo sheekh iyo suldaan iyo nin waraysa marku galay waxaan leeyahay waxay igu muuqataa ilmaadayaal dadka deegaanadaha laga dhaadhiciyo haddaanad samrin balaayada ku joogtun baad taagnaanaysa waa aynu dhammaanteen intaa reer iskala taagna marka waxaan ku talinayaa salaadii in dadka runta loo sheego ee waryaareh maanta maalinka lagu rikanaya maaha halla samro wixii hore maanta xariiradaha laga soo qaado waxaan isku aragna weliyo qabna soo calufayo waanay marka waxaynu yeelaynaa waanu dhahnaa waryaareh waar kala xisaabtan kara mayna ee ay xaleeyad dheg soo qaado arrintaa waxaan u adkeynaya waa halkaan u adkeynaya ka bogsanayso waanu garab taagannahay oo waa la wadayna kolba say noogu dhigaan reer calaf weyn markii hore iyagaa dalbaday inay culimmaduna noqoto dhex soomaaliya hadday isku timaado labada reer ee waaweynna ay noqdaan xidhaya dadaal bay ka ahayd ku bogsan weynti maanta waxa labada raasa bilaabay diyaar baynu nahay iyadana aada iyo aada ba umahadsan tihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaa nabadaasi noo xidhanto wixii shar wada ee wanaag doona allah naga qabto dhammaanteen wadoon baynu nahay dadkeenaynu suguraysiinaan mudoonaynaa deetaan meesha joogana waa taasu maanta sulda wixii algogar soo baxay waad kala dambeeyey khilaaf dhinac walba khilaaf ku noqon maayo aniga taas waaba igu daran maanta khilaaf dadka ka horkeen waayo waa kasoo daa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayuu kaasaha oo sheegay in maanta cafis ay u fidiyeen jamhadda koonre carre ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland qaxaar inuu eebban yahay qiriba maysaamiya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qorraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay
kulan wanaagsan ayaan idilana saaxiib yaal barnaamijka xulashada warashada ayaad degeysanaysaan radio cadana waaad nagala socotaan waxaa maanta maxkamadda gobolka balander la hogeeyey wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oliiqana janan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland iyo sidoo kale buulle aadan maxamed oo ahaa taliyihii ciidanka ee magaalooyinka beled xaawo iyo dolow ayaa waxaa la horgeeyey maxkamadda gobolka banaadir waxaana loo haystaa eedeymo la xiriira dad rayid ah oo lagu laaya qeybo ka mida koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka godob faahfaahin dheeraed ah lagama helin qaabka u dhacday maxkamadda soo taagitaanka cabdirashiid janan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka ee gobolka godo ee maamulka jubbaland koodii bishii deseembar ee sanadkani ayaa garoonka adaacadday magaalada caasimadda muqdisho laga qabtay wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland xilli uu kusoo jeeday magaalada asabo ee waddanka etoobiya xariga ay dowladda federaalk soomaaliya u geystay wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxaa horey uga dhashay bannabaxyo ay dhigeen shacabka kasoo horjeeda xarigiisa dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey u sheegtay inuu cabdirashiid xasan cabdinuur janan uu yahay dambiile islamarkaasna cadaadda la marsiin doono hay-adda amnesty international ayaa horey waxay u sheegtay inay soo dhoweynayso xariga wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland waxayna ka codstay dowladda federaalk soomaaliya in maxkamad la horgeeyo kulanasan ayaan dhalina saaxiibyal qayb gudumay barnaamijka insa soo gaaran waxaad ku soo dhawaataan kalamaan yaa duulayo soconaya kismaayo yaa doonaya farmaajo yaa ka cararaya cali masaar yaa ka qaybgelaya bambararam bararam yaa mucaaraadoo bahaya dibna oon u soo noqonin sayidka yaa ka qaybgelaya iyo cali masaarkiisa bambararan baroram anaa sayidka aadaya caleemaa kor saaraya ana boora ku daadinaya war xildhibaan jeesa wuxuu yidhi madaxweynayaashii hore galmudug iyo koonfur galbeedka kismaayo tegey waxa ay sameeyeen waa isqarxin siyaasadeed qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nabad iyo nolol baa la khasaarinayaa qalad baa qarax lagu sahayaa war jubbaland waxay tidhi cunaqabatayntu waxay saarantaha shacabkee madaxda jubbaland mar allaale markay rabaan ayay dhuufaan maalin dhowarna madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa nairobi u sarray kadibna wuu soo laabtay haddana waaba ka dareenoo waxay dhaheen diyaaradaan iibsannay war xamarba waxay cunaqabatayntu saaran tahay waa shacabkoo jidadka laga xehayo mucaaradka inay dhoofaan loo diiday nabad iyo nolol xilligay rabaan bay dhoofaan war adana jumhuuriyadda barakaysanee somalilan maxay uga soo degi waayeen sheekh maxamed idriis baa tarxiisheen war dad sheekh tarxiilay miyaa dad kale u daahay war sheekhaasi kitaabkii galcasaha mabuu sidanbe maandheeskow madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuusiyad aadan wuxuu yidhi madaxweyne farmaajow noo soo hambalyay dayaaraan iibsannaye ayayo xildhibaanada jubbaland miyaad kabid noqotay waxaa la yidhi ilma hadday edab lahayn abootadooday u iljabshaan warwar ma haysiini arrinta jubbaland waa weynaata cirkayna ku dhegta war saddexdii madaxweyne miyaa afar lagu daray war ilmihii la sheego adootooad u iljabinayaa tahay na dhegayso adna ma abootooyinkaad ku biirta adeerna maqalaan warka kuu wadne xisbigii himilo qaran ee madaxweyne shariif maxkamadda sarey maanta dacwad u gudbiyeen waxayna yidhahdeen waxaan dacwaynaynaa dowladda soomaaliya oo ku xadgudubtay xaquuqdii muwaadinka oo dhaqdhaqaaqa u lahaa laakiin waxaan la yaabana maxkamadda ay u dacwoodeen iyo madaxda ay ka dacwoodeeni maxay kale yihiin war cusbay rabaan inay milix ka dhigaan warnimaa hadda ka hor askari teleefon ka qaatay kadibna wuxuu u dacwooday taliyihiisii taliyaha wuxuu ugu jawaabay teleefonka lagaa qaatay nabarsireedka e v ciisii noo sheeg waxaan maqli jiray yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dowlad kale ma joogtee warcabtu waxay tidhaa laysa natiija lo min alxaakim ila alxaakim war lanku afaribisi anisiin fisre oo dhagansada nabad in nolol dacwaay nabad in nololna ka dacwo aleere war maya waxay tahay duluu narash narash buu yidhi maxay ku nuugisa maxay ka nuugi waa dad waxgarad tahay haddii kale wilwiilatuma war maxkamadda war kama haysaana waxa maanta la hor keenay waa wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo taliyihii ciidanka gobolka gada buulla ninka la yidhaah oo ma labadooda is haystay warna dhegayso ayagaa la haystay waxaa lagu eedaynayaa tacdiya ay ka geysteen gobolka gado dacwadooda dhegaysigeeduna maantuu bilowday baa la yidhi marka dictor muusan sugaynaa warkuu ka soo saaro waraa jiri doone wiishka leehayeere waraa jiri doon allah waraa jiri doone wiish
warni ninkan muxuu ku hadlaya war majaaga baana soo galay jananka iyo taliyu ma indishibilineetiyay ahaayeen alla maxay talyaaniga la soo daaqday
war yaare kuwa fardaha ingiriiska u qubayn jiray yaa naga ceshta war labadii madaxweyne kismaayo joogtay sayidku lagu habaaray waxay dhaheen caleemisaarka axmed madoobe koronkii ilaalsanaynaa markaan aragnay iyadoo caleema la saaraya annagana caanaha isku sugaynaa war sayidka caleemasaarkiisa ictiraaf baanu ka sugaynaaye ha qasina warnimayahu waxaa la yidhi shaqada ugu sahlan adduunyada waa inaad noqoto xogeeyaha guud ee qaramada midoobey shaqadiisuna waxay tahay dhibaatadii dhacda inuu wax ka qabta lama rabee inuu walaac ka muujiyo unbaa la rabaa shaqada caalamka ugu culusna waa gaarigacan inaad wadid haddaad dhigto waa istaaga adiga unbaa ruux kaa rabaa warnamiyawgeek walanroogna ka mashquulo itana warkay dheega gudoomiyihii baarlamaanka jabuuti iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya miday mursal lankiilka kalsoonay may baseedo doonana sa'adaha niifoolle baydhawo janaay meelina meha ka dhowaay doona madawiine lafta gareen soo dhoweentiyoona wal diyaariyo haaya isaag mad barshirsay imaday mad nuunowsay aliyow mad keerawsay gurbaantiyo ahlibaan iishay mad bashir iishay mad aliyow nuunow yeelna ka darle inkaraabta bug bag bug bag wululululul yeelna ka dabalea babu babu babu ba- siduu sida naftiyow babuuti oo weerohayd babuuti oo weerohay tasiingari maday aliyo buruwowe
maday isaaqow sharif xasan meesha lagu soo dhoweeyey waa kismaayo war aan hel ilaahay muku absato ashraafti awjinayna may ka daba dhiki ilmahaayahon eleemasaara kama gonya war madaxweynihii maamulkiisa la diiday qaatumo aana ra'iisul wasaarihii hore doctor cali khaliif gallayr ayrabadka maa loo diiday war diid baa kugu qunfulanay waa lagu soo dhowaynayaa ma wafdiga somalilan ayuu ka mid yahay cirna maroogna dhulna maroogno ayay xaaladiisu u dhaxaysaa alihiis hadduu allan yahay cali khaliif markuu yimaado mahmaahyo qaraar badan yuusan ugu dhihin war mahmaahalis muhum bilaan beenqaliku guursade rungna guriga lenka dhagayow war mahmaadaas dumarkii baa bedelay waxayna dhaheen rag mayg aab baa lagu soo xiro geliyaa midabkaagana waa lagu dhaqaa hashu maanka iyo gadeema masaar bay laqdaan maqli jira war taana waa la bedeley waxaa lagu bedeley gabadhu maanka ee gaddae ma mayk ab bay marsatay war ciidamada amisom maamulkii jalalaqsi albaabadii ka xirteenaa la yidhi magaaladiina waa la wareegeen ciidan fawdo sameeyeyna xabaday beledka uga saareen dadkayna waxay dhaheen maxay saas u yeelayiin war meelo dagaalka dhii beledweyne ma ee ka hashiiqalo binaankun ka taaluu waana ma niman guriyaal iska haysanga reg ebar iska kasianga laari war namiyaw gabiilgabiilkiyoona gurigurigilay manoo dhaaftana dhulkun ilaahay waansaa waana deegayha war ninkii agaasimaha madaxtooyada hirshabelle ahaa jira xasan mahdi oo shabaab isu dhibaa ceel cali tegey hadda beledweynuhu iska jooga ahaa la yidhi eidhigaara goortalangiliyey war maalinkaan maqal ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaae shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war ninba gaari ha qaatiyo hub iyo koofi gooniihe shaki male laba qarax inay wada qarxaayaan wayaa qaraxaan warkiisa iga tahay ra-iisul wasaarihi baa dumlad cayaaroo dalku waa nabada xaggeed warkiisa u wadwata war adeer ra-isul wasaare ku-xigeenkii somalilan ka soo jeeday wuxuu joogaa maxkamadda heeg adeer waxaanuu yidhi kenya dibudhigisteeda ka yeelmana mana aqbalayno war yaa macal madaxweynaha xaafaddanna ka soo jeeda mana sheegana maxaad maalin kasta u tiraa ka soo jeeda war sugniyaw gabadha geegniin soomaaliyo way
yaa buntland biyanyanyanyanyanya yaa hirshabella yaa sagalmuduga barararara yaa koonfur galbeeda ee yaa jubbaland barararararara yaa somaliland yaa sabanadristayda barararara jubbaland qalkiiba yaslaysaa ismaana oga farmaajo wuu arkayaa lamaana ogay la
way mahadsanyihiin saxaabada xubinta kalmaan barnaamijka inta sicaaw ku dhaya waxaan ka tagay haystaan tani kulan dambe waxaan saaxiib yael leenahay habeen wanaagsan
Ninkii ninkii madax noqdo heede Ninkii ninkii madax noqdo heede
mirmari xilkii mara ku garto amangaintashiga tashiga amangaintashiga Amageen tashiga tashiga amageen tashiga Ninkii ninkii madax noqdo heede Ninkii ninkii madax noqdo heede
mirmari xilkii mara ku garto
tashiga tashiga amagaynta shiga tashiga tashiga amagayn tashiga
haddaad mudane tahay meel agaasinkeed amaad magac wasiir mudana u sidiyo haddaad mudane tahay maamula xafiis amaad mudane tahay madaxweyne qaran xilku isku mide maamuusku gudo haddii kala mirseed dawac macal bartiyo sida muhani weher balab soo durduri haddaad mudane tahay meel agaasinkeed amaad magac wasiir mudana u sidiyo haddaad mudane tahay maamula xafiis amaad mudane tahay madaxweyne qaran xilku isku mide maamuusku gudo haddii kala mirseed dawac macal bartiyo sida muhani weer malab soo durduri
musuq maasuqiyo maandeeq ee xadiid lagu maamuleba xakama irato midnimiyo sinaan misaan cadliya midnimiyo sinaan misaan cadliya حكمل مرتي موردي وجع أو علم مركلي موردي وجع أو علم مركلي مسوق ما سوقيو ما عندك حديد لاقو ما مولبا حكام عيرتو مدنمي سنان نسان عدليا مدنمي سنان نسان عدليا حكم المرتي مرادي وجع هو علي المركلة مرادي وجع هو علي المركلة
haddaad mudane tahay maamula xafiis amaad mudane tahay maareeya guud amaad mudane tahay madax kaliya unug amaad mudane tahay madaxweyne qaran xilku isku mide mamuusku gudo haddi kala mirseegoodu mahsado miciyaha sunta leh dadka inuu ku mudo ku mashquulsan noqo haddaad mudane tahay maamula xafiis amaad mudane tahay maareeya guud amaad mudane tahay madax kaliya unug amaad mudane tahay madaxweyne qaran xilku isku mide maamuusku gudo haddii kala mirseegoodu mahsado miciyaha sunta leh dadka inuu ku mudo ku mashquulsan noqo
ninkii madax noqdow heedhe ninkii madax noqdow heedhe muruq maalka iyo ciidankeena mudan iyo macallimiintaba ha ka cunin mushaarko qasnadaha ha marin
mushaarko qasnadaha ha marin haddii kala mirse